ciid wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawad nagala socota kusoo dhawaada warka habeennimo qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo shacabka soomaaliyeed ugu hambeliyey munaasabadda ciidulfidriga madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh maxamuud oo ku guulaystay kursiga hob boqol afartan lix xildhigaan doorashadiisu tahay magaalada jowhar madaxweyne farmaajo oo dhambaal hambalyaha u diray shaqaalaha soomaaliyeed munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beega maanta yaa ciidanka booliiska soomaaliya oo hay-adaha amniga faray sugidda amniga caasimadda muqdisho ganacsada garowe oo gebi ahaanba sanadkan joojiyay qalabka qalabyada yaryar ay ku caruraan ay ku ciyaaraan caruurta xilliyada lagu gudoono munaasabadaha ciida
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimaa xada taariikhdan waxay ku beegan tahay kowda bisha may laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran mar kale ciid wanaagsan ayaan hawdan ka leeyahay madaxda dalka ayaa markaa shacabka soomaaliyeed la wadaagaya munaasabadda ciidda markaa ciidulfidriga oo maalinta koowaad ay noqonayso maalinta birta ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo ayaana hambaryo u diray guud ahaan shacabka soomaaliyeed isagoona markaa ugu hambeliyey munaasabadda ciidul fidriga oo markaa maalinta birta ah ku beegan madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa markaa ku guuleystay doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob boqol afartan iyo lix oo doorashadiisu ay ka dhacday maanta magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabelle madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa markaa kursiga xildhibaannimo hob boqol waa hob boqol afartan iyo lix kasoo qaatay deegaan doorashada hirshabelle ee jowhar waxaana markaa halkaa maanta gorsi ulasa u gaaray xasan cufdu hogaaminayo haddaba doorashadiisa ama guushiisa kadib ayuu madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed warbaahinta la hadlay isagoona u mahad celiyey markaa xildhibaanadii doortay
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd asalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu guddoomiyaa mahadsan tahay guddiga doorashooyinka aada iyo aada ugu mahad celihaa maamulka gobolka wasiirka iyo guddoomiyaha gobolka dhammaan sidaas oo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo ergada sharafta leh oo i dooratay waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo walaalkay shariif oo ii tanaasulay runtii waxgaradnimadiisa iyo waxa iga filaayo anna allaha iga soo fududeeyo laakiin runtii waa nin inuu tartamo xaqna u lahay kuna habboon oo maanta laftigayga haddaan nafteyda kasoo tago aan codkayga sii lahay marka waa uga mahad celinayaa runtii inuu ii tanaasulay ergadana aada iyo aaday u mahadsan yihiin waxaan rabaa sidaas oo kale inaan u mahad celiyo saraakiisha ciidamada ha noqdaano kuwa ciidanka soomaaliya iyo kuwa african union bahda saxaafadda dhammaantiin aad iyo aad oo mahadsan tihiin waxaan rajaynaha kursigan inuu noqdo kursi macno ka sameeya dalka insha allahu tabaaraka wa tacaala aad iyo aad oo mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu
kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo markaa ka hadlayay guushiisa xildhibaannimo oo maanta jowhar uu kasoo qaatay kursiga hob boqol afartan iyo lix ee magaalada jowhar lagu soo doortay arrin waxa ugu fadhiyay kursigaas wasiirka amniga soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa dhambaal hambalyo ah u diray shaqaalaha soomaaliyeed munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka ee kooda may maanta ay ku beegan tahay xasan sacaad xasan laki ayaa ka warmaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa munaasabadda maalinta shaqaale adduunka ee kowda may awgeed waxa uu dhambaal uu u diray dhammaan shaqaalaweynaha soomaaliyeed iyo qoysaskooda madaxweynaha ayaa xusay doorka taariikhiga ay shaqaalaha soomaaliyeed ay ku leeyihiin sooyaalka dalkeenna iyagaoo saldhig u ahaa halgankii xornimodoonka iyo as-aaskii qarannimadeenna waxuuna shaqaalaha soomaaliyeed ku bogaadiyey dadaalkii ay usoo galeen dowlad dhiska iyo horumarinta dalkeenna waxaan shaqaale weynaha soomaaliyeed ugu hambalyanayaa munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka ee kowda may shaqaalaha soomaaliyeed waxay ka tilmaaman yihiin shaqaalaha kale waana kuwo howlkarnimo hufnaan iyo dhabar adeeg iyagoo ay ka go-an tahay horumarinta dalkooda iyo dadkooda waxaan ku boorinayaa in ay markaasi dadaalkooda sii laba jibaaraan si ayna u xaqiijinno higsigeena dowlad dhiska iyo horumarinta dalkeenna madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladdu ay xoogga saartay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha soomaaliyeed iyada oo la dardargeliyay dadaalada ku aadan xoojinta iskaashatooyinka dalka ururada shaqaalaha iyo ururada bulshada rayidka ah tan iyo sanadkii laba kun tobaniyo toddobadii waxaan xaqiijinay joogteynta xuquuqda mushaharka ee shaqaalaha dowladda sidoo kale waxaynu meel marinay siyaasado iyo shuruuc kale oo kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan kuwo caalami ah oo dorweyn ka qaadanaya horumarinta shaqaalaha soomaaliyeed ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku baaqay in la ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha soomaaliyeed ayaa u duceeyey waalidiinta iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nafwaayey iyaga oo maskaxdooda iyo weliba muruqooda ugu adeegaya dalka iyo dadka iyo diinta intaba xasan salaad xasan lakiraadi ay telefishinka dalsan muqdisho wuu mahadsan yahay wariyeyna xasan salaad xasan laki dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa hay-adaha amniga waxa uu faray sugidda amniga caasimadda ee magaalada muqdisho inta lagu guda jiro maalmaha ciidda oo markaa maalinta koowaad ay tahay maalinta ciidulfidriga maalinteeda ugu horreeda beri hadduu ee bahraali ka noqdo taliya xijaar ayaa sheegay in ciidamada ay diyaargalow xoog leh ee gaarn islamarkaana ay muhiim ay tahay in shacabka ay kala shaqeeyaan sugidda sidii loo sugi lahaa goobaha loo doolxiistago oo ay shacabka soomaaliyeed beri ay u diyaargaroobayaan
inteena kale ee u dhimanaysa ee maalin walba ka badbaadaysa inaanaan cidna aanaan muxuu ahaa ilaahay iyo dalkan iyo dadkeennaan u shaqaynaynaa ninkii dhintaana waa shahiid kii kalena nabadgelyuu gaarsiinaya ummadda soomaaliyeed oo maanta aad og tihiin oo inay u diyaargaroobayso ciidda waxaan rabaa in maanta waxyaabaha isku weyna waxaa ka mid ahaa in loo diyaargaroobo amniga ciidda sidii loo sugi lahaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho dadka ku nool iyo dadka jooga iyo dadka doorashada u yimi inay muxuu ahaa ciidda ay ku ciidaan si amni ah oo aan laba jibbaarno muxuu ahaa hawsha inta nooga dhiman inaan intaannu dhammaystirayno inaannu muxuu ahaa xooggeenna isugu geyno inaannu ciidda dadku si wanaagsan u ciideeda ku dargeliyo
kaasi wuxuu taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xijaar dhinaca kalena ganacsada ah magaalada gorbe ayaa gebi ahaanba waxa ay sanadkan joojiyeen qalabka qaar ay caruurta ay ku dheelaan ama ay ku ciyaaraan maalmaha lagu guujiro munaasabadda ciidulfidriga maxamed xuseen dheere ayaa garow kasoo diray
sanad kasta marka la gaaro dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan gaar ahaana maalmaha ciidda waxaa suuqyada magaalooyinka waaweyn ay ganacsatadu keeni jireen hubka macmalka ah ee ay caruurtu ku ciyaaraan hubkaas oo ahaa mid ay kuuli ka dhacdo ama mid kale oo rash ama baarooda ay ka qaraxdo waxa uuna siyaabo kala duwan uu u saameyn jiray caafimaadka carruurta adeegsataa haddaba warbixinteenan waxay ku saabsan tahay sanadkan magaalada garowe waxaan gebi ahaanba la keenin oo ay ganacsatadu joojisay hubkii macmalka ahaa ee rashka iyo midkii baaruudda waxa ayna ka waramayaan sababta isbeddelka sanadihii hore suuqa waxaa la keeni jiray hub rash ah sanadkan maxaa isbedelay maxaa loo keeni waayay sanadkan waxaa loo keeni waa isbedelay waxweeyaan sida ay ay sheegeen cummada iyo dadkii moogta bulshadii magaalada ay moogtay waxyaabaha qaraxyadii iyo laga samayn jiray baaruuddii aan ka joojinay cabasho badan ay naga soo gaadhay sidaa daraaddeed kuwaan moogtay baaruud ka dhacayn oo keliya ka yeerayaan waxyaabaha iska sharqamaya un baan usoo badinay sanadkan sidaas daraaddeeda wayna ka joojina in insha allah wixii qarxi jiray sideeda ku arkay inaad soo gadaan inaad soo dejisaan alaab noocan oo kale bismillahi si wanaagsan bay usoo dhaweeyeen maadaama aan ka joojinay wixii hore dadka ka cabin jireen sanadkan si wanaagsan bay loo iibsanayaa wayna waxa weeyaan dadka ay ku faraxsan yihiin sababta wax weeyaan wixii hore haddii ay cabasho ka soo gudbeen anu dhisaamo kalaha keenay si wanaagsan waa loo iibsanayaa hubkan hub afriya weeye waa dhisaano kala duwan baan soo dejinay oo dee waxaa ku jira ishaan bastolayaashii gawaadidii boomboleyaashii ayuuna aad waxba ka maqno qalabka carruurta ku ciyaari lahaayeen sanadkan kuushii iyo baarud waa joojinay maadaama laga cawday ummadii ka cawday hadda waxaa ugu bedelnay marka kuwa faafaahidan ayaan soo bedelnay alabta casriga cusub ugu bedelnay oo leysarka ah may bulshada dhib geysan mayaan carruurtana geysan mayaan maasha allah carruurtana ku farxad bay ku qaadan garoowe sanadkan ganacsatadu waxaysan gebi ahaanba keenin hubkii macmalka ahaa gaar ahaana midkii kuusha iyo midkii rashka sababo la xidhiira cabashooyin isxixiga oo sababay caafimaadka caruurta isticmaali jirtay hubkaasi waxaana lagu bedelay mid cod ama maqal un keliya samaynaya maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe
hagaag saaxiibayaal guud ahaan warkii habeenimaad kala socoteen raadiah dalsan magaalada muqdisho waa dhegeynta caawa cidduu seegan waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihin dhegeysiga la socodka la jaanqaadka warkeena habeennimo dhammaan annagoo isku dubanna waxaan idin leenahay ciid mubaarak
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel